بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود suuraddaana suurat alcaadiyaat ayaa la yidhaahdaa waa suura makiya ah weyaan magaceedana walcaadiyaatidaas ayaa laga soo qaatay suuraddan allah subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisa qayb ka mida ayuu awalkeeda ku dhaaranayaa aayadahaas shanta ah ayuu ku dhaaranaya rabbi subxaana wa tacaala oo makhluuqaadkiisa qayb ka mida ah marka waxay la mid yihiin aayadahan sidaan horeybu u soo sheegnay shan suuradood oo noocaan oo kale qur-aanka lagu bilaabo ayaa jiro tanaa ugu dambaysa suurat alcaadiyaat baa ugu dambayso waxaan soo marnay suurat alnaasicaat waxaan soo marnay suurat almursalaat waxaan soo marnay suurat aldaariyaat waxaan soo marnay suurat asaafaat aayadahan oo kale noocaan u hadlayoo kale ayaa lagu bilaabaa weeyaan marka hadda kuwani yacni layskuma khilaafo culummadu iskuma khilaafaan macnahooda aayadahan iskuma khilaafaan waxaa kulli loo jeedaa fardaha oo aljihaadu fii sabiili illaahi ku jiro yani jihaadka loo adeegsado kuwaas buu rabbi maaragta ku dhaaranaya weyaan fardahaas yacni oo loo adeegsado ilaahay kelimadiisa in lagu kor yeelo ayuu rabbi ku dhaaranay weeyaan bismi illaahi araxmaan araxiim waalcaadiyaati fardihii ordayey ayaan ku dhaartay dabxan orod ordaye orod aad u daran ordayey ayaan ku dhaartay ama waalcaadiyaati fardihii ordayey baan ku dhaartay dabxan yacni daabixaatin ayagoo kuwa sawdaynaya ah oo dhawaaqaya oo maaragtay hiraagaya ah ordayey kuwaasaan ku dhaartay falmuuriyaati fardihii hurinayey qadxan madagta hurinayey ayaan ku dhaartay falmugiiraati fardihii weerarayey alcaduwa cadowga weerarayay subxan ay waqta subxin subaxa waqtigiisa waqtisubaxii waa berigii weerarayay baan ku dhaartay fardahaasoo fa atarna kicinayo bihi ay bisababi daalika aljaryi orodkaas ay ordayaan sababtii naqcan boor ku kicinayay ayaan ku dhaartay oo markay ordayaanna fa wasatna dhexdhexaysanayay bihi ay bisababi dalika aljaryi waalcadwi orodka ay ordayaan sababtii jamcan ay jamca alcaduwi cadowga yani jamaciisii dhexda ka gelayo dhexdhexaysanayay kuwaasaan ku dhaartaye heewey jawaabulqasamka halkaan u dhacaya ina alinsaana bani aadamka nooca insaanka la yidhaahdaa lakanuudun mid abaaldarri badan weeye lirabbihi rabbigiisa mid ku abaaldarri badan weeye rabbigiibuu ku abaaldaraa allah sidaasuu leeyahy subxaana wa tacaala marka walcaadiyaati dabxa dabxiga laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan dabxiga in la yidhaahdo waxaa loo jeeda waa nawcun min alsayri wa nawcun min alcadwi waa nooc orodka ka mid ah oo waxaa laga keenay min alcadwi wa huwa almashyu asariicu baa la yidhaahdaa orodka degdega ahe qofka yani xayawaanka uu ordayo ayaa loo jeedaa kaa in la yidhaahdo marka faraskaas markuu ordayo yacni orodkaas dabxiga waxaa loo jeedaa waa orodka uu ordaya baa loo jeedaa macnahaas way sheegaan weeyaan oo markaasi dabxanta wuxuu noqonayaa waa masdarun fii mawdici alxaal ayuu joogaayo daabixaatin kuwa ordaya ayagoo ah weeyaan ama in la yidhaahdo dabxiga waxaa loo jeedaa alsawtu aladii yusmacu min alfarasi xiina tacdu waa dhawaqa markii uu farasku ordayo guuxa laga maqlayo dhexdiisa oo maarata feeraqaadayo feeraqaadkaas baa loo jeedaa sawdka laga maqlayo baa la yidhaahdaa oo maxaa yeelay yani waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa yani waxay yidhahdaan cabdullahi bn cabbaas iyo cataa oo kale markay fasirayaan maa dabaxat daabatun ilaa farasun aw kalbun yacni mid sawdeeyo daabo waxa la yidhaahdo oo sawdaysaahi oo maarata xayawaanaadka ka midahi ma jiro markuu ordayo ilaa faraska iyo eyga mooye wax kaleeto oo maaragtay sawd loo maqlayo orodkiisa ma uu jira bay leeyihiin marka laba macnada labada macnaba laba macnoo wanaagsan oo mufasiriintu ay ku fasiraan weeyaan walcaadiyaati fardihii ordayey ayaan ku dhaartay dabxan orod ordayey yacni aad u dheeraynaya maxaa yeele waxaa la yidhahdaabay leeyihiin dabaxa alfarasu idaa cadaa bishidda faraskiibaa orda markuu aad u ordo ayaa la yidhahdaa yani dheeraynaya weeyaan ama walcaadiyaati fardihii baan ku dhaartay dabxan ay daabixaatin xaala kownihim daabixaatin kuwa sawdaynaya ay yihiinoo dhawaq loo maqlayo markay ordayaan falmuuriyaati fardihii hurinayay ayaan ku dhaartay qadxan madagta hurinayay baan ku dhaartay aliraau asal ahaan waxaa la yidhahda ikhraaju naar dabka oo lasoo saaraa la yidhaahdaa marka waxaa loo jeedaa farasku markuu meel dhagaxa ku ordayo habeenna uu ordayo qoobkiisa markuu dhagax ku dhuftaahi dabbaa ka kaco dabkaasaa marka falmuuriyaati qadxanta loo jeedaa kaanna wax madag hurinayoo kale ayaa laga dhigi weeyaan falmuuriyaati fardihii hurinayey ayaan ku dhaartay qadxan madagta hurinayey ayaan ku dhaartay yacni orodkooda say u ordayaan dheeraynta ay dheeraynayaan baa loo jeedaa weeyaan markaasay qoobka markay dhagax ku dhuftaanba dabkaasaa ka kacayo weeyaan falmugiiraati fardihii weerarayey yacni alcaduwa cadowga weerarayay ayaan ku dhaartay subxan ay waqta subxin subxi waqtigiisa waa beryi cadowga weerarayay halkaa waxay leeyihiin mufasiriintu yani ay axaadiistana iyo siirada nabiga ay tilmaamaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana laa yugiiru alcaduwa ilaa waqta sabaax habeenkii markuu yimaado oo yani cadowga u yimaado nebigu ma miri jirin mir kuma samayn jirin wuu dhagaysan jiray subaxiibuu agdegi jiray hadduu aadaan ka maqlo oo meesha dadku ay adimayaan waa ka joogsan jiray aadaan ma usan weerari jirin haddii aadaan la waayo wax salaad iyo cibaado u soo kacaya la waayana markaasuu weerari jiray sidaas ayay maaragtay soo guuriyaan weeyaan axaadiista nabigana laga soo guuriya salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxay tusaysaa meeshii aadaan aad ka maqasho magaaladii laga adimayo inaysan kuu bannaanayn inaad la dagaalanto walaanna waa dad muslimiina wey dhiigoodana inaadan bannaysaninaa la rabaa laakiin maanta ma jirtee aadaan iska dhaafa masaajidiya dadka lagu jijabinaya lagu burburinaya dhexdoodii weeyaan marka arrintaas bay tusaysaa bay leeyihiin yacni falmugiiraati subxanta waa u kaalin jira nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuu qiimeyn jira ina dad muslimiina joogaan iyo in kale inaysan joogin haddaysan joogin markaasuu weerari jiray fardaha markaasuu sidaas sifadaas leh ayuu rabbi ku dhaartay weeyaan fardahaasoo fa atarna kicinayo bihi ay bisababi dalika aljari oradka ay ordayaan sababtii naqcan boor ku kicinayo boor bay kicinayeen waa ordayaan weeyaan kullamaa farduhu ay ordaan yacni oo dhul maaragtay bacaada iyo ciida ay ku ordayaan boor bay kicinayaan taasaa loo jeedaa fawasadna dhexdhexaysanaya fardahaasi bihi orodkaa sababtiisa ay ordayaan jamcan ay jamca alcaduwi cadowga kulankiisii ay bartamaha gelayeen ay dhex gelayeen fardaha sifooyinkaas leh ayaan ku dhaartay weeyaan muxuu rabbi ugu dhaartay ina alinsaana insaanka oo bani aadamkii ah lakanuudun kuwa abaaldaro weeye lirabbihi insaanka rabbigiisa mid ku abaaldaro weeye allah nicmooyinka uu u galo kama uu shukriyo waa ku kufriyaa nicmadii ilaahay buu ka abaaldaraa subxaana wa tacaala weeyaan alkanuudu xasanubasri markuu fasirayo waxaa la yidhaahdaa buu yidhi huwa aladii yacuddu lmasaa'iba wayansaa nicama rabbihi waxaa la yidhaahdaa waa midka markii dhib yar ku dhaco waxaasaa igu dhacay waxaasaa igu dhacay waxaasaa igu dhacay tirtiriyo musiibada xisaabiyo aan iloobin nicmada rabbigii u galana oo caafimaadkii iyo maaragtay owlaadii iyo caqligii iyo awooddii iyo xoolihii rabbi uu siiyana iloobo oo aanan sheegsheegin kaasaa la yidhaahdaa buuri kanuudka macnahaasu ku fasiri weeyaan marka masaa'ibkiina wuu tirtirinay dhibaatadii ku dhacday khayrkii ilaahay u galayna ma sheegayo waa uu qarinayaa weeyaan waa iloobayaa weeyaan ina alinsaana bani aadamkii lakanuudun mid abaaldari badan weeye lirabbihi rabbigiisa mid ku abaaldari badan weeyaan kanuud waa facuul baa la yidhaahdaa min amilati lmubaalaqa buu ka mid yahay waxyaalaha marka lagu xeeldheeraanayo buu ka mid yaho waa mid abaaldaradiisu aad u tiro badan tahay weyaan wainahu insaankii la shahiidun mid markhaatiya wey calaa daalika abaaldarridaa rabbi uu ku abaal daray markhaati buu ka yaho waa og yahay uu ka warqabaa inuu rabbigiisa ku abaaldaray marka wainahuda damiirka ku jiro wainahu calaa dalika la shahiid laba meelba way u celiyaan macnaha hadda aan marnay insaankii waa loo celiyaa insaanku inuu rabbigii ku abaal daray waa markhaati buu ka yahay waxaana shaahid waa bilisaani xaalihi xaalkiisaa tusinayo afkaba yuusan ka sheeganin laakiin markii la fiiriyo lisaanu xaalkiisa iyo soo u dhaqmayo mid rabbigiisa inuu ku abaaldaray og weeye wuu garanaya weyaan macnahaas waa la yidhaahdaa ama in ilaahay loo celiyo subxaanahu wa tacaala oo damiirka ilaahay loo celiyo wainahu allah subxaanahu wa tacaala la shahiidun alla markhaatiya weeye calaa dalika abaaldarridaas oo insaanku nicmadii rabbi uu ku abaal daray rabbi waa ogyaho markhaati buu ka yahay waana uu ka warqabaa weeyaan marka macnahaas dambe yani waxa ku fasirayo qataadat ibnu dacaama iyo sufyaan thawri a'imadaasaa ka mid ah weeyaan culammada ku fasiraysa ka mid ah wainahu insaankii la shadiidun mid ku daran wey lixubbi alkhayri xoolaha jacaylkooda mid ku daranoo aad iyo aad u jecel weeyaan wainahu insaanku la shadiidun mid daran weeye lixubbi alkhayri khayrka oo maalka loo jeedo jacaylkiisa uu jecel yahay mid aad ugu adagoo ugu daran weeyaan aad buu u xoolo jecel yahay bani aadamka weeyaan marka alkhayr hadda waxaa loo jeedaa waa bimacna almaal wey marka laba macnoba mufasiriinta way ku sheegaan wainahu lixubbi alkhayri la shadiidunta xoolahu aad u jecel yahay ayaa la yidhaahdaa xoolo jacaylkii bani aadamka ilaahay uu ku abuuray weeyaan waxaa kaloo la yidhaahdaa waa xariiso yani waa bakiilo wuu ku bakiilaa maalkii yani wuxuuna ugu bakiilaa jacaylka uu jecel yahay darteed buu xaqii lagu lahaa inuu guto ayuusan maaragtay yani uu ka bakiilaa wey bani aadamkii uu ka bakiilaa xaqii lagu lahaa xoolaha inuu ka bixiyo ayuu ka bakiilaa weeyaan labada macnoba laba macno wanaagsan mufasiriintu ku sheegaan weeye wainahu insaankii la shadiidun mid daran weeye oo wuxuu ku adag yahay lixubbi alkhayri yani maalka jacaylkiisa mid ku daran oo aad u jecel weeyaan afalaa yaclamu ida bucira ma fi lqubuur waxusila ma fi suduur afalaa yaclamu miyuunan insaankii ogayn idaa bucira haddii lasoo saaro maa fi lqubuuri qubuurta dhexdeeda wixii ku sugnaa haddii la soo saaro oo waxusila la daahiriyo la muujiyo maa fi suduuri laabaha dhexdooda wixii ku sugnaana oo sir ahaa bannaanka la keeno oo la muujiyaahi miyuunan ogeyn yacni jawaabtii idaada waa la gooyey waa maxduufa wey marka haddaad soo qadarato waxa weeye afalaa yaclamu insaankii miyuunan ogayn ma'aalahu wa marjicahu meesha uu noqonayo inay allah tahay oo rabbi uu xisaabin doono oo janno iyo naar ay ka horreeyaan miyuunan mid ogow cilmi ula uusan ahayn weye afalaa yaclamu miyuunan ogayn insaankii idaa bucira markii lasoo saaroo lasoo faago qabrigiisa laga soo bixiyo idaa bucira markii lasoo saaro maa fi lqubuuri qubuurta dhexdeeda qabriyaasha wixii ku sugnaa oo makhluuqaada amwaad ahaa laga soo bixiyo isla markaasna waxusila la muujiyo oo la daahiriyo maa fi suduuri laabaha dhexdooda wixii ku sugnaa miyuunan ogayn ma'aalahu wa marjicahu weyaan meeshu u noqonayo inay qiyaamo tahay oo rabbi uu abaal marinayo taa miyuusan ogayn uusan cilmi u lahayn marka idaa bucira wa qowluhu bucira uu yidhi sida maalan abu cubayda oo luqawi ah u maaragtay kaga hadlo waxaa la yidhahdaa markaad bucirada lafdiga la yidhaahdo uu qeexayahay waxaad odhanaysaa buu le bachartu lmataaca xoolihii baan soo saaray weeyaan idaa jacalta asfalahu aclaahu yacni alaabtii baa la keenay waxa weeye waxay ku jirtaa baakado ama jawaano waxbay ku jiraan markaad qaybtii hoose intaad soo bixiso kor keento qaybtii hoosaysana aad hoos mariso wixii o dhan waad baartay waad faaqiday weyaan markaasaa la yidhahdaa bachartu lmataaca baad odhan yacni alaabtii baan soo saaray oo aan dabagediyey weeyaan marka qabrigiiba inta la soo faago wixii ku jiro dhan qubuurtii laga soo saaro wax alla waxay yihiin baa la soo saaray maalinta qiyaamaha weeyaan waida alqubuuru bucfirat bi aan soo marnay fi suurati alinfidaar aan ku soo marnay la mid tahay weeyaan waxusila maa fi suduuri lafdiga xusila la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa macnihii aan marnay waa lagu sheegaa bimacnaa ubrisa la daahiriyo la muujiyo bannaanka lasoo dhigo sirtii insaanka qalbigiisa ku jirtay oo dhan bannaanka in la keeno ama in la yidhaahdo yacni muyiza wabuyina maa fiiha wixii quluubta dhexdeeda ku sugnaa qalbiyaasha dadka ku sugnaa markii la sooco la kala sooco oo la muujiyo waa laba macno isku dhow weeyaan يعني تحصيلك بمعنى التمييز والله استعماله بمعنى الإبراز والله استعماله سوعد إيا موجن لبضب والله أديك سداوية وحصل لموجيه بناك لصادقه ما في صدوري لا بها تحدود قلوبها وحكسقنانا بناك لكينه ويوم تبلى سرائر ذي وكليتان سومرني في سورة الطارق أن كسومرنو كليلمي تايويا إن ربهم ربقوذوا لخبير اللي قرب أقوي bihim insaankii yowmaidin maalintaa mid guntooda hoose ka warqabo weeyaan allah subxaana wa tacaala marka midii hore nooc tahdiidou ahaa war miyuunan insaanku ogayn meeshuu u noqon doono markuu xoolaha isku dhajinayo marka uu maarata rabbigii ku abaaldarayo miyuusan marjiciisa iyo ma'aalkiisa ka warqabin haddana inuu ilaahay og yahaybaa hadda naloo sheegaya weyaan ina rabbahum insaanka rabbigiisu allah la khabiirun allihii gun og wey guntooda hoose xaqiiqadoodu ka warqabaa weyan bihim insaankiibuu ka warqabaa uu og yahay yowmaidin maalintaas qiyaamaha oo qubuurta laga soo saaro allana waa og yahay subxaana wa tacaala weyaan marka hadalkaas ina rabbahum bihim yowmaidin lakhabiir waxaa la yidhahdaa fiihi macna tahdiid yacni shay tahdiida ayaa ku sugan allah waa og yahay wuuna abaalmarini wax alla waxay samaysteen shar iyo khayrba wuu ka abaalmarinaya weeyaan